tababaro ka saabsan ay sida la himbaaro biyo iyo daaweyntii iyo weliba harunta wasaaradda tamarti ee khiraadka biyaha koonfur galbeed lanka qabaday xanakumadii ardayda jaamacadda zamzam ee barada u kuliyadda olomta caafimaadka gaar ahaan qaybta caafimaadka guud ee bablig helta tababarkan oo muhiimadiisa hay sidai kornaanka qaadan lahay aqoonta ardayda hirfadda ay la xiriirta biyaha iyo weliba sidoo kale ardayda laka baray sidai biyo loonku ilaaliyo kor wasaqa iyo ku shaqaynta nadaafadiyo xanakumadii ardayda kuliyadda olomta caafimaadka baradaasi jaamacadda zamzam gaar ahaan qaybta caafimaadka guud iyo ku hadali waryaabiyo ku faa'iideen tababarka traininkaas intiinin soo oday maybaa may la raayso ku faa-idnay waxyaabo badan sidii biyo may la raayso wasaqda liin ku ilaaliyow iyo sida water control may la raayo biyo liin controlow oo nadaafada iyo linka dadaalow sidii ununku faa-idnay walaa unuku faa-idnay bwaasidid qodob oo nin sharahi qodobada unuku faa-idnay physical iyo biological oo chemical marka may la raayso intaasaa may la raayso geeka wasaaradda hambogani wasaaradda tamarta iyo biyo mayba fursad aan helnay inana na siiyo training kaaso ka saabsan water quality analyze ama water quality control waana weliba niin suurta geliyday wasaaradda waaxda tamarta kheyraadka biyo sidoo kaleeta macalimiinta jaamacadda zamzam iidanan kama hadsiiyin sidii oo faylan oyan in fahansiiyeen waan walbadan unan ka fahani in unan kasaan inka badan markiin inta koyna fahani iidan kama hadsanta sidoo kale madayga kuliyadda ulumta caafimaadka jaamacadda zamzam qeybtay magaalada baydhabo cabdiraxmaan isaaq xuseen iyo ku hadali faa-iida tababarka uusan lahay ardayda may bahayo training oo markaasi waxtar leh oo eed qiimin leh may mahadnaqaana guud ahaan tiimka wasaaradda tamarta iyo biyaha oo marka kale fursadna siiyantii ardada jaamacad zamzam oo siiyan tababaro noocan oo kale ah runtii waa tababar markaasaytii fursad fayle arkorna oo markaas guud ahaan ardada iyo ku faa'iidaysadeen sidii lan sameeyo water quality controlka marka sidii marka biyo lan test gareeyo marka jaamacadda zamzam iyo wasaaradda dhamar kasta may ku dhexeeya wada shaqayn iyo xiriir oo dhinaga markaasiti tababarada iyo yani treeninada ah marka runtii mar kale may mahad gaaraysa yani guud ahaan shaqaalaha wasaaradda oo yani markastan heelan in fursadiyo ardada siiyaan si korlanqaada xirfadda iyo aqoonta ardada intaas ku bacda jaamacad zamzam anoo ku hadalaw afshee maamulka jaamacad zamzam qeybta baydhabo jaamacadda maybaa yani xooga saaraysa in markasta ardadayo helaan tababar noocan oo kale ah waana markasta jaamacadda may focuska saaraysa in dhinaga baraatikada in ardayga is helo theory iyo markaas baraatika la xiriirta yani wala isbarado marka jaamacadda inta badan may ku shaqeeyaysa dhinaga markaasi baraatikooyinka iyo in ardayga markaas usanaqada arday leh aqoon iyo xirfad sara marka eedaa mahadsanyiin tiimka wasaaradda oo yani tamarta oo sanadkii lamaad janisnin sii fursad noocan oo kale ah in ardada markaasitiyo helaan tababaro oo markaasiti korlan qaado xirfadiyo iyo aqoontiyo gabagabadii madaga tababarada ee wasaaradda tamarta ee khiraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed yedhinishay ku hadli uu soo kuwarbi walaa uusi qusay tababarka tababar oo ku saabsan meelaraay sida lambaaro biyo iyo daaweyntiyo tababarkaas oo unasiyaanay meelaraay tiim ku socda jaamacadda zamzam tababarkaas mahay sida biyobaaraan tayada laka baradahay marka ardayda lagu faa'iidahay marka sida oo isna ogdiin ma ama sida haytii macnaha awaamiirta oo meel raay wasiirka mise mandate wasaaradda may bua anti oo ka sheegayt macnaha sida bulshada landir sifada biyo nadiif ah oo meel raay oo oo meel raay ka filan marka ee saas dartee maadaama shaqada wasaaradda biyogeersin iyo meel raay tayada biyo walaas hooliyata iyo washka waxyaabaan washka la hirir cudurada biyo ku dhaladayo walaas dhan daaweynta iyo la hirir kale oo wasiirka amarnaysay intii tayadiyo macnaha mise xirfadiyo la dhis ardayda oo walka baradaas deegaanada koonfur galbeed ardayda sida oo public healthka marka trainingkaasa mayn ku faa'iideynay ardaydaas oo ku socota jaamacadda zamzam ka wasaarad ahaan iyo jaamacaddana mayb waa wada shaqeyn iyo intii oo aqoon iswadaarsiga ku dhahay marka si guulle meninka dhammaaday intii oo ardayda un siinay meel la rahay tababar oo lama ber oo ku saabsan tayada biyo